dilkan oo barqanimadii hore ee saakay ka dhacay nawaaxiga xeebta magaalada boosaaso ayaa loo geystay nin u dhashay dalka kenya kaasoo ka shaqaynayay shirkadda kalluumaysiga ee owshiyaan waxaana dilka u geystay mid ka mida ilaaladiisa kadib markii ay ismaan dhaafeen ciidamada ammaanka gobolka bari ayaa askarigaasi dilka geystay u taxaabay xabsiga magaalada boosaaso sida uu ii xaqiijiyey taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanla sare xuseen cali maxamuud waxa weeye waa qolo kalluumaysi oo buu shaqaynayay marka dilkaasna waxa geystay nin ilaaladii kamid ahaa ka ilaalinaysa falka dilkaasi isna xagee ka dhacay waa meel xeebtaabu ka dhacay oo badda ah wixii xiriira dowladda dhexdooda yaalla annaga waajibkeedana waa gudanay ninkii falka geystana waa haynaa gacanta ku jiraa waa xiran yahay ninkii kalena waa dee waa maydoo waa yaalla isaguna isla magaalada boosaaso waxaa maanta ka dhacay qarax nooca dhulka lagu aaso oo lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa amniga magaalada boosaaso ciidankan oo marayay meel aan sidaasi uga fogeyn dekedda magaalada boosaaso taliska qaybta booliiska gobolka bari ayaa v o a u xaqiijiyey in qaraxaasi uu hal askari uu ku dhaawacmay maader yuusuf waa mahadsan tahay waliyaha nafilcaariga waxyaalahay meelaha iska dhidhiyaan marka qaybtood markii howlgalladu waa la socotaan ayaantaan howlgallo cusbaa lagu jiray oo magaalada laga nadiifinayo marka qarax yaroo ay geliyeen meel wadada ka mid a wadooyinka boosaasood laba askari oo marayay ayay qarxiyeen markaas iyagana waxa weya hadda ma gaarin nin ka mida waa firirka gaareen firirro waa lee dhaawaca meelaha ka jira wax dhaawac leeda ma jiraan waa firir kasoo gaaray gacanta meesheeda wax weynna maaha waay askarta qaraxa lala egtay ma gaari bay wateen may may waa laweynaya waayahay maya waxaas jawaab maaha waa dee naflicaari weeye naflicaari waa la yaqaanaa inay meelahaas waxaan macno lahayn ama ay dadka kaga naxinayaan in shacabkaayo moodaya inay wax jiraan marka waxaas wax hadda arrintaas waa arrin waxba ka jirin wey
magaalada boosaaso waxaa ka soconaya howlgal ay ciidamada amniga ay ka wadaan xaafadaha iyo weliba goobaha laamiga xiliyada habeenkii ah si kastaba ahaatee bishii febraayo ee sanadkan ayay ahayd markii dil toogasho loogu geystay gudaha magaalada boosaaso maareeyihii dekada boosaaso bool antonia farmos kaas oo aan meel sidaasi uga fogeyn loogu dilay suuqii kawaanka kalluunka ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud v o e boosaaso